haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oon ugu talagalnay maalinta ciidda waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isaga ku abaale ilaahena siiyey isaga ku abaale
haataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo ay v o a da ugu tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfidriga barnaamijka waxaa ka qayb galaya fanaaniin iyo dhegaystayaal meelo kala duwan oo dunida jooga kuwaasi oo sawir naga siinaya sida looga ciiday magaalooyinka ay joogaan sidoo kale waxa ay cododkooda salaanta ciidda ku gaarsiinayaan ehelkooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda ku sugan daafaha dunida sidoo kale barnaamijkan fanaaniinta nagala qaybgalaya ayaa inoo soo bandhigi doona qaar ka mid ah heesahooda oo inasoo xusuusin doona waayowaayiyo iyo sidoo kale kuwii ugu dambeeyey ee ay qaadeen way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
ugu horrayn aynu fursadda siino qaar ka mida dhegaystayaasha nagala soo xidhiiray daafaha dunida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu uu magacaygu yahay saadiq saciid yaasiin oo jooga dalka masar caasimadiisa qaahira Ee, waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan ayaan leeyahay meel kastoo ay ka joogaan adduunka waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay barwaaqo iyo bashbash inay ku gaarsiiyo Ee, ciidan waxay iga dhigantay ciid farxadeed ciid barwaaqo iyo nabad alxamdulilah waa ciidda lixaad aan ku ciidayo dalka masar Ee, waxaan rabaa halkan salaan inaan uga gudbiyo faamiligayga walaalahay oo kala jooga soomaaliya africa iyo yurub hooyaday oo joogta soomaaliya habaryarahay awoowayaal abtiyaal adeerayaal oo kala jooga africa soomaaliya dhammaan asxaabtayda inta maqa- maqalkayga iyo muuqayga taqaanaba waa salaamaya insha allah waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay bashbaash barwaaqo iyo nabad hayna ku gaarsiiyo ilaahay inagoo nabad ah
waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa cabdiwaaxid waxaan joogaa wadanka ghana west africa khaasatan caasimada wadanka akra maasha alla ciidan waa ciid aada u wanaagsan ciid ka duwan ciiddii hore ciiddii lasoo dhaafay ma aanan ciidin labada ciidoodba ciiddii fidriga iyo ciiddii carafa labadaba ma aanan ciidin laakiin alxamdulilah sanadkan xaalku maasha allah aadan u fiicannahay waa soomaalida meeshan jooga aadan ugu wada ciideynaa ciid wanaagsan dhammaan soomaalida iyo meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarag kulli caam waantum bikhayr waxaanay cabdicasiis daahir ibraahim waxaan ku noolahay dalka shiinaha magaaladan ku noolahay maanta si wacan loogama ciidin sababtuna waa in covid nineteen weli adduunka uu ku jiro oo una dhammaan sidaa daraaddeed salaada waxaanu ku ognay guryaha marka jaaniskan anoo ka faydaysanay waxaan hambalyadii ciidda la wadaagayaa guud ahaan ummadda muslimka si gaar waxaan u hambalaynayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan faamiligeyga aabahay daahir ibraahim warfaa walaalahay asxaabtayda akhyaartayda waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay inuu gaarsiiyo bashbash barwaaqo cibaado suuban iyo camal saalixa ilaahay kuwii acmaasha ay soo sameynayeen bishaa kheyrka le laga aqbalo ilaahay naga yeelo intaa marka laga soo tago waxaan codsanayaa heesta muusagaas uu qaado ee tiraada ku bartay maalin kheyr leh ku bandhigay jacaylka bilciida guud ahaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha waxaanay ciid maarig kullu caam wa antum bikhayr waxaan ka cudur daaranaynaa in heestaasi aanan hayn maanta hase ahaatee waxaan dhegaystahaasi iyo guud ahaan saaxiibada dhegaysanaya barnaamijkan aan maxamed bashiir oo u cayaaraynaa heestan axdigaynu dhiganiyo arrimaha dhaxdeena marna ilaawin abowe
cashey heestani si wada jira waxaa ugu luqeeya labada fannaan ee khadiijo axmed waasuge khadiijo hiiraan iyo fannaanka cabdi baadil khadiija waxay haatan ku nooshahay gobolka yuuta ee dalka maraykanka ee bal aan telefoonka ku garaacno salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah ciid mubaarakan ku leenahay khadiijo ciid mubaarak maasha allah ma aadan kuugu faraxsanahay boqolkiiba boqol dhammaantiin idaacadda biyoodeeda ma garad aad iyo aad aad iyo aad waa ku salaamaynaa annagana waxaa tahay qof fanaanada oo muddo dheer ee dadka soomaalida ee fanka ah, maarata fanaanka ewaheeda aanay maqal xaggee ku dambayso khadiijo walaalo waxaan joogaa maraykanka waxaan joogaa magaalo la yidhaahdo gobol la yidhaahdo yuuta salt lake city maasha allah waan dhowahay waan dhowahay waan idin salaamayaa boqolkiiba boqol idaacadda wariyaashiina dhammaantiin ciid wanaagsan aan idin leeyahay horta marka ugu horeysa annagana ciid wanaagsan ayaanu ku leenahay bal ciidan maasha allah mar labaad dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka uga nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kaas ahaan hobolada waa beri waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastoon adduunka uga nooshiin waa tahay waxaan filayaa inay gedigood ku dhagaysanayaan bal haddii eh, mar haddii barnaamijkan uu yahay barnaamij iska madadaalo ah oo maalin ciida lagu jiro la faraxsan yahay en bishii barakeysneed ee ramadaan lasoo soonnaa lasoo cibaadaystay markan dabaaldeg waa lagu jiraa maxaad kula dabaaldegaysaa en soomaalida aad ku dhagaysanaysaad fanaankan aad u ahayd maasha allah maasha allah farxadaan kula dabaaldegaa farxadaan kula dabaaldegaa farxadaan kula dabaaldegaa insha allah insha allah biidni illahi kariim dalkeenana nabad xagga samada rabbi ka timid allaha kusoo dejiyo ilaahay idinkiis ilaahay idankiis aamiin aamiin dalka waa u ducaysay eh, bal dhinaca heesahaaga haddii aad mid u soo qaban lahayd eh, dhegaystayaashana dhegaysanaya ee maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciid ciidda wallaahi heesiig horta inaad haysaan ba ma ogi wax wax alle wax alle waxaad haysiin u saara wax alle waxaad haysiin aniga waxaan xusuustaa aragaaga oo qura dharararan
sida ayra geelo ilmaheedi weyda waan kugu ololayaa ma og tahay axdigaynu dhigan iyo arrimaha dhexdeena maarnaha ilaaweyn aboowe wow adduunyada dhammaanteed inta joogta adnan kaarkoodu naftu ku ku ogolaatay ogolaatee araggaaga oo qura kumaniibsaden een adduunyada laakiin khadiijo heestan muddo aad u dheer ka horan maqli jiray En, codkii aad ku qaadaysay iyo codkan kaba kan abaad moodaa inuu ka yarahay kaase maxaa isbedelay waxaa isbedelay kaa markaan qaadayo idaacadda muqdisho aan u duubayan waxaan ahaa ubaxa kacaanka ee gobolka hiiraan ma garatay Waa waan gartay.
yaraa haye hadda de waan weynaaday voicekaa ii furmay waxaan noqday fanaanad weyn oo qarno la dhegaysto marka codkii waa sii weynaaday codkii baa koraad leedahay marka hadda
iyo aniguba waan isla kornay heestaasna caashacuuda laga rabaa inay keedka ka soo saarto wakaas wakaas cabdi baadil ibraahim ha ila qaado maxamed bashiirow waaba tanaa heesta oo uu fanaanada kula luuqaynayo fanaanka caanka ah ee cabdi baadil ibraahim
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aygu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aragaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada aragaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
sida ayna gahelo cilmaeedi waydaale waana kugu ololaya ma ogtahay axdigaynu dhiganiyo arrimaha dhexdeena marna ilaawin abowe sidaa ayna gahelo cilmaeedi waydaale waana kugu ololaya ma ogtahay axdigaynu dhiganiyo arrimaha dhexdeena marna ilaawin abowe adduunyada dhammaanteed intaad joogta adalka arkoodo naftu ku ogolaatee adduunyada dhammaanteed intaad joogta adalka arkoodo naftu ku ogolaatee waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay in dheregarad inaad tahay waxaan kugu aqoonsaday ee kugu ammaanay in dheregarad inaad tahay aragaaga oo qura kumaaniibsade ee adduunyada aragaaga oo qura kumaaniibsade ee adduunyada
fanaaniin kale ayaa weli noo soo socda laakiin caashoy mar kale waxaanu dib ugu noqonaynaa dhegaystayaasha nagala soo xiriiray qaaradaha kala duwan ee dunida gaar ahaana waqooyiga amerika asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo ciidda waa maxamuud maxamed ibraahim m m i oo idinka soo salaamaya gobolka nebraska gaar ahaan bartamaha galbeed ee dalka maraykanka waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan xaaji xaawo macalin cali nuur aabaheyga macaan maxamed ibraahim xaamuud iyo dhammaan ehelkayga meel walba ay dunida ka kala joogaan anoona dhehaynin magacyadoodna siqaas u kala sheegaynin guud ahaan iyo gaar ahaan waxay kala joogaan soomaaliya germany norway egypt kenya turkiga dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan siqaas u salaamaya gabadheeda oo aan leeyahay idan ciid mubaarag mar warda maxamuud maxamed ibraahim oo joogta gobolka minnesota dhammaantiin waxaan idin leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciid mubaarag magacaygu waa mustafa cabdi aadan oo ku nool gobolka virginia ee carigan america ciidan ciidii horeeto waa nooga bedelan tahay sababtoo ah ciidan waxaana noo furan masaajidiyadii waxaa kaloo noo furan meelihii caruurta la geenayay in ay ku dheelaan markii mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan jeclahay inaan halkan hambalyada ciidda uga diro dhammaan familka asxaabta iyo qaraabada intii muuqayga iyo maqalkayga taqaano waxaan si gaara halkanaga salaamayaa dhammaan reer cabdi aadan rooblaxood iyo hooyaday macaanto xaaskayga qodara iyo walaalahayga oo idil maxamed cabdi aadan sacdiye cabdi aadan salmaan xamdi roodo iyo dhammaan reer aadan rooblaxood oo dhan meel walbeeta dunida ka joogaan sidoo kaleet waxaan salaamaa abtiyaashayoo dhan oo ku nool dunida daafaheeda reer miro xaashe kulligood waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidoo kaleeto ummadda soomaaliyeed meel walbeeto oo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa kaleeto ku ciida farxad iyo baraare iyo bash bash meel walbeeto oo aad dunida ka joogtiin ciid wanaagsan sidoo kaleeto bahda v o a waxaan leeyahay ciid mubaarak cabdikariin xasan caato oo ku nool wadanka canada gaar ahaan toronto dhammaan waxaa halka kani munaasaradda ciidda aan kala qaybsanayaa ummadda soomaaliyeed oo hambalyo hawada aan u marinay ee bahda v o a da iyo faamiladii asxaabtii frandisk waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay same iyo ziyaado iyo barwaaqo iyo bashbash allah nagu wada gaarsiiyo faamiladeyda haddii aan hal iyo labo aan ka xuso waxaa halka kani aan hambalyo munaasabadda hambalyo aan aan hawada u marsiinayaa walaalahay cabdicasiis xasan maxamuud cabdulaahi xasan maxamuud cabdi xasan maxamuud shamse xasan maxamuud nafisa xasan maxamuud nasr xasan maxamuud duniya xasan maxamuud iyo wiilasha aan adeerka ayagu u ahay mahad liibaan hanad hodaney waxaan leeyahay dhammaan in alla intii aan magacyadooda aanu xusin iyo intaan xusaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay iyo asxaabtii in alla intii magacayga muuqdayga taqaano bahda v o a ga ayagana waxaan leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay iyo ummadda soomaaliyeed oo idil walaalahayna dhegaysanayo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo idil hambalyo hambalyo ayaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay barwaaqo iyo bashbash allah nagu wada gaarsiiyo wadankiina ilaahay nooga dhigo wadan ammaaneh oo kala dambeyn ay ka jirto ilaahay nooga dhigo oo sanadkan sanadkiisa aan ku wada ciidno nashaad farxad barwaaqo ammaan aan ku wada ciidno ilaahay nooga wada dhigo hilmaame hadal kuma jirto xaaskayga muno cabdulaahi cumar iyo caruurteyda xasan cabdikariim xasan maari xasan maari cabdikariim xasan mucaad cabdikariim xasan waxaan leeyahay soo barbaara bada v o eda idinkana hambari ayaa leeyahay waana salaamantihiin fanaaniinta barnaamijka nagala qayb galaysa maanta ayaan dib ugu laabanaynaa innagoo dhegaystayaashana dib ugu soo noqon doonnaa waxaan haddana khadka soo gelinaynaa fanaan jooga magaalo aan sidaasi nooga fogayn waa magaalada colombos ee gobolka ohio ayuu joogaa waa fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac
ciid wanaagsan si weyn baa idin salaamayaa markastoo aad joogtaan waxaan ku faraxsanaa in la idin maqlo waa taa annagana waxaan ku faraxsannahay meelo fogfog baan kaa wici jirna hadda annagoo north america wada joogno gaar ahaan maraykanka wada joogno laba gobol oo isku dhowna wada joogno inaad nala ciidayso marka ugu horeysa mar kale soo dhawow nimcaan nimcaan oo ciidan ma tii kugu horreysa maraykanka ba
may waa ciiddeedii labaad xoogaantii horna waan joogay hadda waa ciiddeedii labaadan maraykan jooga hadda isbarbar dhigta ka waran bal ciidihii soomaaliya iyo tan maraykanka inkastoo aad kusoo aaday xilli oo covid nineteen oo dhulkii iska xirxiran yahay bal haddaa isbarbar dhigto maxaad is oran lahayd
horta aada buu kala duwan yihiin inkastoo aan halkan caruurteyda iyo xaaskaan la joogo balse haddana yaho ciidaha iyo rabadaantii farxaduhu waddankii bay ku wanaagsanaayeen waa saxa aad iyo aad wa nin baan nin baan hadda ka hore waxaan ka maqlay isagoo leh markuu isagoo dabcay inuu sifeeyo waddanka iyo qiimuhu ugu fadhiyo wuxuu yidhi waddankaagu waa waalidka aad iyo aad aad iyo aad waa tahay nimcan mar kale soo dhawow marka ugu horeysa munaasabadan ciidul fitriga yaad jeceshahay fursadan qaaliga ah maadaama adduunka o dhan lagaa dhegaysanayo inaad uga faaidaysato
marka hore horta bulshada soomaaliyeed baan si guudi salaamayaa waan lahay ciid wanaagsan meel kasta ay joogaana ilaahay ha nabad yeelo marka xigaa waxaan ciid wanaagsan leeyahay familigeyga ugu horeyso xaaskayga hooyada iyo aabahay idinkana ciid wanaagsan leeyahay iyo dhamaan fanskayga kolley taageerayaashaada dad lasoo koobi kara ma ahan marka maxaad si gaara aada ciidan ugu tala gashaad is leedahay dadka taageerayaashayda ah ayga hayga maqlaan
horta ciidan haddii ilaahay idmo barnaamijkan soo waday oo heeso cusuba sidoo kale waxaan bilaabayay tuurkii aan ku mari lahaa qayb qayb ka mid a magaalooyinka maraykanka haddii ilaahay idmo marka xageed kasoo bilaabaysaa dhinaca washington d c aan kaala hadlayno may ohaya ka bilaabayaa fifteenka bishan haddii ilaahay waa magaaladaad degan tahay gobolka ha waa garta ka bilaabaya insha allah
halkanna waan kugu sugaynaa anigii casho iyo asxaabta dhan insha alla insha alla waa kulley waa laga yaabaa in lasoo gaadho haddii ilahay idmo waa tahay nimcaano waa kusii daynaynaa wakti badan kaama qaadeyno waan garan karnaa waktigii faraha badnaa markii dalka la jooga lama hayo waa wakti aada u mashquul badan dalkan hadi aad laakiin intaadan intaadan naga tegin hal hees oo dhegeystayaasha ad usoo qaban lahayd ma jirtaa haddaad uga badisana way jeclaan lahay laakiin mid waan codsanaynaa anagu mid baan usoo qaban lahaa waxaan usoo qaban lahaa heestii haweenka hablaha soomaaliyeed nasa maaha ruuxii haweenacab u haystaa haye ninba maaha ruuxii hablaha nabar u geystaa
wow
nacas wey ruuxaan ciseen askugu jaqay wow heestaasi ma goormaad qaaday heestaasi waa labadii kun iyo sideed iyo tobankii waa waaba hees weli si hore caasho waa dhaafeen aan umalayna
kuwii horaan la haystay kuwii dhexe- kuwii dhexe jacaylkii qabyoobay taasay weli iga dhigan tahay marka cajaladani taas kama foga weli weli weli fifteenkii baad joogtaa adigu ma
fifteen aad baa u dambeeyaa miya
aad iyo aad aad iyo aad.
haddaan ku soo qabanaya mar haddaad aad aad maraykanka nala joogto nimcaan waan ku salaamaynaa mar kale ciid mubaarak nimcaan adiga iyo qoyskaaga iyo caruurtaada waxaan idin rajaynaynaa ciid wanaagsan iyo dabaaldeg wanaagsan sidoo kale ciid wanaagsan aad aad baad mahadsantihiin heestaasi oo noo dalbay fanaanka nimcaan hillaac ayaan qadar ka maqashiinaynaa dhegaystayaasheenna oo aanu leenahay ciid wanaagsan nacabu haystaa heye niba maaha ruuxii hablaha nabaru geystaay nacas weyn ruuxaan isayn naaskii uu jaqayey nasab maaha ruuxii haween nacabu haystaaye niba maaha ruuxii hablaha nabaru geystaay nacas weyn iyo ruuxaan isayn naaskii uu jaqayey nasibkiisu nibu reebayba naku cilbaxay nuquliya warxuma qaafintuluma waanisbahanimoe waanisbahanimoe nasibkiisu nibuu reebayba naaku cilbaxay luqul iyo warxumo qaafintuna waa nusqaanimoy waa nusqaanimo waa nusqaanimoy nabigeennu siduu yidhi naftay nala wadaagaane maagayaan itaqiyo xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay kanaafaynayo nacaskayuu taaban okanaara shaydaanka waa ciid mubaarag ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan kulla caam wa antum bikhayr mar kale soo dhowaada dhegaystayaal magacaygu waa yaanle maxamed abakor waxaan ku noolahay wadanka jarmalka gaar ahaan magaalo yar oo la dhaho viil oo soomaalida degan shan qof aysan ka badnaynba wallaahi jawigeena maanta waa jawi aada u qurxoon laakiin aanan nabarbar dhihi karin kii wadankeennii maadaama jawiga ciidda wadankeeni soomaaliya uu absolutely wax aada u qurxoon ahaa maanta waxaa noo qorshaysan inaan dhalinta magaaladan degan inaan isku imaano isla qaxweyno isla buskudeyno xaggan waxaan rabaa inaan ka salaamo faamiligayga gaar ahaan waalidkayga aan aan ku bilaabay hooyaday farxiyo xasan faarax iyo aabahay maxamed aabakor maxamed ugu dambeynna walaalahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr magacaygu waa mubaarak axmed maxamed jooga wadanka maleeshiya gaar ahaan kualambuur waxaan la qeybsanayaa hambaliyada ciidda ee la ciid v o a waxaan la qeybsanayaa hambaliyada la ciid v o a waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan kaloon salaamayaa faamiligayga oo kala jooga dalkii iyo qurbahaba waxaan kaloon halkan ka salaamayaa hooyadii macaan xaawo maxamed jaamac iyo dhammaan caru- caruurtaan walaalahanay iyo asxaabtaydaba waxaan kaloon halkan ka salaamayaa ambasadorka safaaradda soomaaliya ee maleeshiya ambasador abubakar cabdi cismaan oon leeyahay ciid mubaarak iyo diblomaasiyiinta safaaraddaba iyagana aan leeyahay ciid mubaarak iyo asxaabtayda ku nool wadankan maleeshiya iyadoo ay ciidani ka duwan tahay ciidihii hore oo xanuunka faafa ee coronavirus awgii soomaalidu ay markii hore isku arki jirtay masaajidada meelaha masaajidada meelaha salaada lagu oogayo ayaa imika lockdown-na saaran dartii xanuunka coronavirus oo dowladda maleeshiya soo rogtay ayaa waxay noqotay in guryaha lagu ciido taleefano badqabka si dadka loo ilaaliyo layskugu soo hambaliyeeyo oo in taleefano laysku diro aan lays arkayn salaadihii lagu oogo guryaha dhexdooda oo ay tahay mashaakilkan saameynta adduunyadao dhan haysata dal ahaantanna ay haysato oo laysku bixbindow ahaan saaran yahay meel wal oo la joogo ummadda soomaaliyeed waxaanu leenahay ciid mubaarig ciid mubaarig kulli caam oo anta bikhayr waxaan hambaliyada ciidda aan halkaa u soo marinaya dhammaan wixii magacayga yaqaana meel kastoy joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarig waxaan kaloo halkan ka codsanayaa heestii ahayd si aanu ciidda anagoo ah dhegeystayaasha v o e-da ku taxan in nalagu aanu ka codsanaynaa daadihiyaasha barnaamijka un halkan ka salaamayo caashi cuud iyo bashiir waxaanu ka codsanaa heestii anaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano aynu ku ciidne in naloo saaro nabad iyo caano aynu ku ciidno nasiib wanaag waa tan heestaasi uu naga soo dalbaday dhegaystahaasi jooga maleeshiya
afrika iyo fanaaniintii soomaaliyeed ayaan markana aadaynaa annagoon sidaa uga fogaan dalkii aan ku hakanno magaalada nairobi waxaan soo dhowaynaynaa fanaanadeenna khadiijo afooday nuur oo muddo dheer degan magaaladaasi khadiijo ciid mubaarak ku soo dhowow barnaamijkan aan ugu tala galnay munaasabadda ciidulfitriga
waan ku dhowahay caasho waxaan ku leenahay ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr munaasabadda ciidda muddo dheeraad ku ciidaysay dalka kenya bal ciidan ka waran iyo coronaviruska iyo xaaladaha lagu ciidayo iyo xaaladaha lagu jiro waa runtaayoo weli kenya weli ku ciidayaa ilaa hadda waddankii weli ma tegin laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa inuu waddankeenna ilaahay noo dejiyo oo dadkeenna ilaahay daggooda burcad isu mariyo oo dad isjecel ilaahay ka dhiga taasaan ilaahay ka baryaynaa oo ciid wanaagsan aamiin aamiin aadaad umahadsantaa khadiijo khadiija ciidan ciidan bal ka waran ciidihii hore maxay kaga duwan tahay maxaad isdhehi lahayd way kaga duwan tahay ciidihii hore
wallaahi ciidan iyo ciidihii horeba in muddo aba waddankeenna ma fiicneen ilaa hadda ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waddanka ilaahay noo dejiyo oo dadkii oo dhan oo isjecel arligeenna nabad allow nooga yeel ummad isjecel abid allow inaga yeel aamiin aamiin muddo dheer inaad joogto waa hubaa khadiijo dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi laakiin xaqiiqiyan muddo intee la eg macnaha imise sanaad joogtaa dalka kenya ood ku ciidaysood joogtay wallaahi mar horaan imid sanadkii haddii la xisaabo adiga waxaan imid kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadiio disembaran imid bishii u dambaysay sagaashan iyo labadii soddonkiiad buuxin rabtaa marka hadda adigoo qaxootiya soddonki aban buuxi aan umalaynaa inaan dhaafaaban umalaynayaa soddonka waa tahay waa tahay marka aanusoo aan usoo noqona aan usoo noqona ciidda ma jirtaa fariin gaara inkastood aad dalka u duceysay dadkii soomaaliyeedna aad aad fariintaada ciidda aada gaarsiisay dad aad si gaara u salaamaysa ma jirtaa munaasabadan ciidda haa way jiraan dadan si gaara u salaamaya inkastoo dadkoo dhan aan halkan ka tirin karin laakiin ugu horreyntii waxaan salaamayaa walaalkay brofesor cabdi foodey nuur iyo carruurtiisa iyo walaalkay carruurtuu dhalay maxamed foodey carruurtiisii inta aan xagga dadkii aan xagga uga soo tegey inti kale waaba lakala qaxay oo wax isla joogaba ma jiraano wax gudaha jira iyo waa lakala qaxay marka iyo waxaan salaamayaa hobolada waaderi meel alla meeshay joogaan iyo fanaaniinta qaranka iyo fanaaniintii dambe xataa kulli waan salaamayaa ciid wanaagsan baan leeyahay waa tahay ugu dambeyn ee En- en- heesahaagi mid ka mid maxamed bashiiro ugu dambeynta intaadan gaarin khadiijo foodey nuur horta inay kabanka dunta ma ogtahay inaad haysta oo aad maqasho laakiin ay kabanka kabanka garaacdo taas waa iga dhamaaday khadiijo kabankii ma kuu dhow yahay adoo raalliya wallaahi kabankii hadda iima dhowa runtii okay waayo waa ka gudbaynaa kabanka ee bal heesahaagii oo waayo waayo hees aad jeclaan lahayd in dhegeystayaasha aan kula ciidno maanta oo aad usoo qaban lahayd haa heesaygii waayo waayo waxay dadka ay badi yaqaanaan heesta la yidhaha haydila jacaylka haydila jacaylku haydido kaandanaye dabiyo hoolo andarsado lugahay dabsiye waxaa iiga daran kasii daran damqasadi iyo xilifta dadku igu ogaadin haddaan ka daawoobo haddaan ka daawoobo daralle mar kale dib uguma noqdeen ay taasaan ku xusuus waaw waaw waaw haddaan ka daawooba waxaan aada uga helaa muusiga marka halkaas marayso muusiga dhararararan dhahaya ciid Haye.
wanaagsan adiga iyo qoyskaaga dhammaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan iyo muslimiinta oo dhan meel alla meelay joogaanba ciid wanaagsan aan leenahay aad baad umahadsan tahay khadiijo foode ciid mubaarak annagana annagana ciid mubaarak Waxay jiro jacaylku yahay diidoo kaan doonaye. Dhabiyo horo candarsado lugaha dabsiye. Waxaa iiga daran kasii daran dabqashadii iyo xiniifta dadku igu ogaadeen waxaa iiga daran kasii daran damqaashadii iyo xiniifta dadku igu ogaadeen haddaan ka daawoobo haddaan ka daawoobo daraale mar kale dib uguma noqdeen haddaan ka daawoobo haddaan ka daawoobo daraale mar kale dib uguma noqdeen durduryo sidii webi hay qaado daad ku wacde darartii oo xabtisaba doobi aan ku maane durduryo sidii webi hay qaado daad ku wacde darartii oo xabtisaba doobi aan ku maane waxaa iiga daran kasii daran dabci xumada gogosho cidlaan ka duday waxaa iiga daran kasii daran dabci xumada gogosho cidlaan ka duday haddaan ka mid ka mid ah fanaaniinta ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka ayaan iminkana u yeeraynaa waana fanaanka dalmaryare dalmaryare soo dhowow ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarakaad baan ku salaamayaa dhammaantiin hadda idin salaamaya waanu kaa qaadaynaa ciid wanaagsan ee bal dalmaryarow ciidan ee ka waran familka iyo sida loo ciidayo iyo sidaad ugu diyaar garowdeen maasha allah si qurux badan qurux badan ayay u socotaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin inkastoo waktiguu iska bedelan yahay oo dadkii la kala fogeynayay afka la wada xiran yahay haddana at the same time waxa weeye waa maalin qurux badan aada loo faraxsan yahay caruurihii lala ciidayo sidii ciidaheenii soomaaliya oo kale aad dareemayso maasha allah mall of america ma laydin furay sanadkan sanadkan meelo badan baa furan waxa waaye badanaa waxaa lagu ciidayaa oo salaadaha lagu tukanayaa meelaha outdoorka ama banaanka ah ayaa lagu ciidayaa laakiin mall of america iyo moolalka caadi bay u furan yihiin yes heesaad qaadaa dhegaystayaal baad leedahay dad badan oo kugu xiran oo fankaaga jecel baa jira intaanan u gudbin inaan hees kaa dalbanno hal hees iyo laba waxaad noogu maaragtay barnaamijka aad nagala qaybgeli karto laakiin ma jirtaa cidaad si gaara u salaamayso wallaahi waxaan salaamayaa dhammaan faamilkayga dhammaan waalidkayga na laaladay xaaskayga carruurtayda dhammaan taageerayaashayda inta magacayga muuqayga taqaana iyo dhammaan asxaabta reer v o a asxaabtayda aad baan idin salaamaya idinkana ciid mubaarak waadilahi marka haddaan u gudubno dhinaca heesaha aad ugu talagashay ama is leedahay dhegeystayaasha ama taageerayaashaadaba inaad kula caweyso munaasabadda ciidda awgeed heestaad usoo qaban lahayd waxaan usoo qaban lahaa waxaan usoo qaban lahaa heesta hobyo heestaas ayaan leehay igula ciida tanku daatay tanku dhoolay dhaayahaygaay idhex qaado ubaaldhigi dhuuxan raacaday dhabeeryahaygu aan isdala rogin ta waa ta heestaasaad markaaad maanta kula damaashaadaysaa dadka ku taageera iyo guud ahaan soomaalida ila xasuusta waana mahadsantiin aad baan idin salaamaya dhammaantiin aad baad mahadsantahay ciid mubaarak ciid mubaarak thank you ciid mubaarak walaalay kudhoolay dhaayahaygae idhaxaado ubaaldiigiyo dhuuxa raacde dhabeeryahaygu aan istala rogin
magaalada minneabolis ee gobolka minnesota intaana kasoo tallaabin maxamed bashiirow aaway fanaanadeenii hibe maxamed oo magaaladaasi muddo dheer iyadana ku ciidaysa dhegeystayaashan maantao dhan u kaydinaynay hibe soo dhowow ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xayshacuudey waan idin salaameed iyo bahda fiyoodaba waxaan aada uga mahadnaqayaa inaad igu casuunteen munaasabadan culus ee ciidalfadrida sidaan idinkala qayb galo hambalyada waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay waxaan leeyahay waa ayaamo culusoo ilaahay ciseeyo cidhifyada adduunyada islaamku eebba ku camiray caro kastoon ku noolnahay annagoo cod keliya leh oo carfi iyo udgoon badan oo calaalsha iska wada jecel baan salaadii ciidda camirayoon ka codsanay casiiska iyo cimri dheeroo cibaado leh iyo caafimaad badan cadaabtuu naga xoreeyuu jannada nagu casuumaan calaacalaha u taagnay dalkeenna caam ahaan colaadaa ka ooganna caadilinu ka dulqaadaan cirooliya caruurba calaacalaha u taagnay annagu waan ciidnay idinkuna ciidoo nabad iyo caano aynu ku wada ciidno aad ayaad u mahadsan tahay hibe maxamed annaguna waxaanu ku leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr dhegeystayaal waxaan ka udurdaaranaynaa in mid ka mid a heesaha wanwanaagsan ee ay ku luuqayso fanaanada hibe maxamed aanan maanta barnaamijkan idinku cayaari karin hibe maxamed way ka cudurdaaratay in aan idiin soo saarno mid ka mid a heesaheeda
Yeah.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidulfitriga waa caasho ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo la soo jeedinayay oo idin leh ciid wanaagsan kullu caam waantum bikayr caadada dinta islaamka cuntadii aanu ka cagnay sodonka cisho u sanay caafimaad baanu ka qadnay caadadii dinta islaamka cuntadii aanu ka cagnay sodonka cisho u sanay caafimaad baanu ka qadnay